بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo kontonaad ee suuratu ruum waxaanu ku joogaa aayadda siddeed iyo labaatanaad ee suuratu luqmaan haadihi alaayaat mawaadiicda muhimkee ay tilmaameen waxaa ka mid ah tabiicatu lkufaari cinda addaraa dhaqanxumada gaalada marka dhibaatadu ay ku dhacdo wlain arsalnaa riixan fara'whu musfara ladalluu min bacdihi yakfuruun waxaa kaloo mawaadiicda muhimka ah ka mid ah miqdaaru taأhiiri الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama fi اlkaafiriina wاlmu'miniin qadarka ama miqdaarkiiyo inta ay leeg tahay saameynta uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ku yeelanayo dadka markuu dacwadda ugu baaqayo kuwa gaalada ah iyo kuwa mu'miniinta ah iyo sida ay labada saameynood ama labada ta'hiir u kala duwan yihiin ee isku mid aanay u ahayn waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda aayaadku ay ka warrameen qudratullaahi fii khalqi اlinsaani biatwaarihi اlmukhtalifa awoodda alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay addoommadiisa inuu ku abuuray iyagoo maraaxil kala dambeeya soo maray waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen axwaalu nnaasi yowma alqiyaama xaaladaha dadka ee kala duwan qiyaamada marka la gaadho ee bannaanka iyo carasaadka la ysugu yimaado waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda mowqifu lkaafiriina min aayaati illaah wa amru الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama biاsabr mowqifka ay gaaladu ka qaadanayaan aayaadka rabbi kuwa kowniga ah iyo kuwa tansiiliga ah labadaba iyo amarka nebiga la amray salى اllahu عalayhi wasalam inuu ku sabro dacwadda iyo khayrka uu ku baaqayo suuratu luqmaan bilowgeeda waxaa lagaga warramay muhimatu lqur'aani alkariim muhimadda uu leeyahay qur'aanka sharafta badan waxaa kaloo lagu tilmaamay bilowga suuraddaas bacdu sifaati almuxsiniina wa jazaa'uhum dadka samaha iyo wanaagga sameeya tilmaamaha ay leeyihiin wax ka mida iyo abaalmarinta ay mudan doonaan waxaa kaloo mawaadiicda ka mid ah bacdu sifaati almudiliina wa jazaa'uhum kuwa dadka halleeya tilmaamaha ay leeyihiin wax ka mida iyo cuquubada ay marayaan waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda muhimkaee aayaadka suuratu luqmaan ay tilmaameen xurmatu lkalaami albaatil almulhi can alxaq wa calaa ra'sihi alghinaa xaaraannimada hadalka baatilka ah ee dadka ka duwaya diinta xaqana ka mashquulinaya oo heesuhu ay ugu horeeyaan wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid liyudilla can sabiili illaah waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda min adillati waxdaaniyati illaahi wa qudratih daliilada tusinaya ilaahay tabaaraka wa tacaalaa kelinimadiisa iyo awooddiisa dhammayska tiran waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda muhimka ah ee aayaadkani ay tilmaameen qisatu luqmaani alxakiim wa wasaayaahu libnih qisada ku saabsan luqmaankii xikmadda badnaa iyo dardaarannada dhaxalgalka ah ee inankiisa uu soo jeediyey waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda nicam اllahi tacaala calىa cibaadih wa cinaadu lmushrikiina fii ishraakihim wa tawbiikuhum nicmooyinka alla uu ku galladaystay addoommadiisa korkooda iyo madaxadayga ay gaaladu nicamkaa kala hor yimaadeen iyo canaanta arrinkaa lagu canaantay ee loogu goodiyey ama loogu hanjabay waxaa aayaadka u dambeeya waxyaabahay ka warrameen ka mid ah ictiraafu lmushrikiina birububiyati illaah kuwa mushrikiinta ah inay qireen oo ay ka garaabeen rabbinimada rabbi walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquulunna allah oo marka la ydhaha cirarki iyo dhulalka yaa abuuray way ka markhaati kacayaan alle inuu awooddiisa ku abuuray oo iyagu aanay wax awooda ku lahayn waxaa aayaadka u dambeeya alla wuu ku tilmaamay ihbaatu lbacthi sugidda la sugayo isa soo saaridda dambe iyo bachiga allah waxa uu ihi subxaanahu wa tacaala walain arsalnaa riixan fara'whu musfaraa ladalluu min bacdihi yakfuruun allah waxa uu ihi walain arsalnaa wallaahi lain arsalnaa haddaanu soo diro riixa dabayl cadaab haddaanu soo diro oo riixdani waa mufrad oo waa riixu lcadaab riixun fiiha cadaabun aliim oo waxa weeyi riyaaxdii mubashiraadka ahayd ma aha waayo jamacu waa riyaaxu raxma mufradkuna waa riixu lcadaab sidaynu xalayba soo tilmaanay marka allah waxau ihi walain arsalnaa haddii aanu diro riixa dabayl cadaab haddaanu soo diro ay riixan mudiratan linnabaat dabayl zaracoodiiyo nabaadkay beerteen ee u soo baxay ee cagaaraa dhibaataynaysa haddaanu soo diro oo fara'awhu dabeed ay arkaan zaracii cagaaraa oo musfaraa isaga oo qaadhay oo qallalay hadday arkaan ladalluu waxay ahaanayaan min bacdih ay min bacdi isfiraarih zaracaa cagaaraa ee lagu indhadoogsanayey qallaylkaa u qallalee u baaba-ay dabadii waxay noqonayaan yakfuruuna kuwa ka gaalooba ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmadiisa oo jamalku futuuxaadka wuxuu ku odhanayaa walmacnaa annahum yafraxuuna cinda alkhasbi macnahiiyo muraadku waxa weeyi way farxayaan marka loo barwaaqeeyo ama barwaaqada oo xalay waataynu soo maraynay fa idaa asaaba bihi man yashaau min cibaadihi idaa hum yastabshiruun waa farxayaan waxa uu sheekhu yidhi macnuhu waxa weeyaan walow arsaltu cadaaban calaa zarcihim lajaxaduu saalifa nicmatii laakiin haddaan cadaab zaracooda u soo diro oo macnaha dabaylaha baabi'inaya beeraha iyo waxay beerteen haddaan ku sallido nicmadaydii hore waa dafirayaan oo waa ka gaaloobayaan sidii kuwa aan weligoodba hore loogu nicmayn marka dheeftii horena waa ka gaaloobayaan dhibta haysatana u sabri maayaan waa dabeecadda gaalada oo horeynu u soo maray inay yihiin kuwa marka barwaaqadana dee farax kibraya oo qooqaya marka dhibaatadana dhulka isla dhacaya labada midna aan cibaadadii ku habboonayd samayneyn markaa fara'awhu damiirka waxaa loo celinayaa nabaadkii iyo zaracii markii dhoweyd ay ku faraxsanaayeen isagoo cagaaran oo doogo ah oo macnaha mid lagu indhadoogsado ah kiibaa markay arkaan isagoo baaba'ay oo qallalay oo burburay ay dee gaalnimo dib ugu noqonayaan walain arsalnaa haddii aanu diro riixa dabayl haddaanu zaracoodii cagaaraa iyo nabaadkoogii dabayl haddaanu ku soo sallidnoon ku diro dabayl baabi'isa oo fara'awhu dabeed nabaadkoodii ama zaracii cagaaraa ay arkaan musfaran isagoo qaadhay oo qallalay oo dabayshii ay baabi'isay ladalluu waxay ahaanayaan min bacdihi ay min bacdi isfiraarih yacni zaraca ama nabaadkaasi markuu qallalay dabadii waxay ahaanayaan yakfuruuna kuwa nicmadii hore alla ugu galay ka gaalooba ayay noqonayaan waxaa kaloo damiirka min bacdihi loo celin karaa ay min bacdi istibshaarihim ilaan waxay noo soo hormartay idaa hum yastabshiruuna markaa markay zaraciyoo qallalay oo baaba-ay arkaan ladalluu waxay ahaanayaan min bacdihi ay min bacdi istibshaarihim yacni bushaaraysigii iyo farxadday mar dhoweyd ku farxayeen raxmaadka dabadeed waxay noqonayaan yakfuruuna kuwa gaalooba oo nicmada alle subxaanahu wa tacaala hore ugu galay ka gaalooba allah waxau ihi fa innaka adigu nebi moxamedow laa tusmicu ma maqashiin kartid maqal ay ku intifaacaan oy wax fahmaan oy kaa aqbalaan marka maqal oo dhan ma aha waa samaaca qabuulin wa ifhaamin wa tadabburin wa intifaac waa maqal ay aqbalayaan oo ku intifaacayaan oy wax kaa fahmayaan kaama maqashiin kartid fa innaka adigu nebi maxamedow laa tusmicu ma maqashiin karaysid ay samaaca qabuulin wa intifaac maqal ay wax ku qaataan oy kaa aqbalaan oy wax kaa fahmaan ma maqashiin kartid almowtaa kuwa dhintay walaa tusmicu mana maqashiin kartid assumma kuwa dhagahala adducaa'a yeedhmada iyo dhawaaqa idaa wallow markay jeestaan mudbiriina xaalo ay yihiin kuwa daba jeediyey wamaa anta adigu maad ahani nebi moxamedow bihaadi alcumi kuwa indhaha la mid hanooninaya oo can dalaalatihim baadidooda ka soo hanooninaya maad ahaanin in tusmicu ay maa tusmicu adigu ma maqashiin kartid nebi moxamedow ay samaaca qabuulin wa ifhaam maqal aqbalid iyo fahamsiin ah ma maqashiin kartid ilaa man cid mooyaane ama mid mooyaane kaasoo yu'minu rumaynaya biaayaatina aayaadkayaga rumaynaya oo fa hum iyagu muslimuuna u hoggaansan rabbi oon ka hor imanayn marka marna damaa'ir mufrada manta loo celinayaa marna damiir jamca mar fa hum waa jamac marna yu'minu waa mufrad marna waa biictibaari lafdi mufradku marna waa biictibaari lmacnaa jamacu oo manta ayaa xagga macnaha jamac ku dhacaysa cid alla cidda tilmaantaa la timaada marka in tusmicu ay maa tusmicu maqashiin maysid nebi moxamedow ilaa man mid mooyaane kaasoo yu'minu rumaynaya biaayaatina aayaadkayaga rumaynaya oo fa hum iyagu kuwa aayaadka rumaynaya muslimuuna alle u hoggaansan tabaaraka wa tacaala halkan maqalka la anfinaya ee laa tusmicu la leeyahay waa ka aynu tilmaannay oo waa samaacu alqabuuli waalintifaac waa maqal ay aqbalayaan oo ku intifaacayaan oo wax ku qaadanayaan ee kuwa dhintayna waa alkufaar waayo gaaladu waxaa loogu shabahay bimansilati almowta waayo walow haba noolaadaan oo dadka haba dhex socdaane qalbiga iyo ruuxday ka dhinteen awaman kaana maytan faaxyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas iyo sida xadiidkii kale nebigu lahaa salى اllahu alayh wasalam xadiidu abi muusa alashcari mathalu lmu'min aladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuru rabbah mathalu اlxayi wاlmayit mathalu اladii yadkuru rabbahu waladii laa yadkuru rabbah yacni qofka mu'minka ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala xusaya ee rumaysan ee caabudaya iyo ka aan xusaynba waa sidii mid nool iyo mid dhintay mathalu اladii yadkuru rabbah waladii laa yadkuruh mathalu اlxayi wاlmayit marka calaa kullin mowdkani waa mowt macnawi ah waa xagga macnaha oo jidhka iyo qalfoofka haba ka noolaado oo hadduu doono dadka ka ugu caafimaad badan ee ugu digdig iyo orod badanba ha noqdee kol hadduu qalbiga ka dhintay oo iimaan aanu ku jirin waxa uu ka dhigan yahay waa bimansilati almowta waayo noloshu waxba u tari mayso xubnaha alla uu siiyeyna waxba kama faa'idin kol haddii dhegihii alla uu siiyey uu xaqa ku maqli waayey indhihii alla uu siiyey uu xaqa ku arki waayey carabkii alla uu siiyey xaqa iyo tawxiidka uu ku muujin waayey waxba uguma filla waa bimansilati caadimiha ku aan haynba ayaa uu la mid yaho waxba kama duwana marka calaa kullin yacni almowta waa kuwa gaalada ah oo qalbiga ayay ka dhinteen sidoo kale iyaga ayaa dhegala-aan lagu tilmaamayaa oo kol hadday dhegihii ku maqli waayeen xaqa waa dhegalaayihiin sidoo kale indhala-aan baa lagu tilmaamayaa oo kol hadday xaqii arki waayeen waa indhalaayihiin waxay la mid tahay un summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuuna waa kuwo dhagala oo afla oo waxa weeyaan indhala oon gaalnimada ka soo noqonayn oo sidaa ku baxaya idaa wallow mudbiriina waa lagu sii xeel dheeraaday oo waxa suurowda ninka dhagahali markuu ku soo qaabilsan yahay inaad faraha u fiiqfiiqdood wax u tilmaanto oo ishaarada wax ku fahmo ama tilmaanta laakiin nin dhagalo oo dhabarka jeediyey dee maantao dhan haddaad u dhawaaqaso howka odhan maayo sidaasaa loo yidhi idaa wallow mudbiriina yacni waa lagu sii xeel dheeraaday waxay ka dhigan yihiin gaaladani sidaanay waxba u qaadanayn nin dhagalo oo dhabarka jeediye miyaad dhawaaq gaadhsiin in tusmicu ilaa man yu'minu biaayaatina inuu samaacan yahay samaaca qabuulin wa ifhaam waxaa laga garanayaa waintifaac dee waxaa la yidhi ma maqashiinaysid ilaa man yu'minu biaayaatina fahum muslimuuna mu'miniintunbaad wax maqashiinaysaa waayo mu'miniintu waa kuwa waxa la maqashiiyo kuwaan toobaya wax ku qaadanaya waa kuwa ku intifaacaya ee xubnihii iyo jawaarixdii alla uu siiyey ku gartay xaqa ee ku qaatay marka kuwaasunbaad wax maqashiin kartaa maqalay ku intifaacaan oy wax kaaga qaataan amaa kuwan kale gaalada walow dhagahooda haba maqlaan oo dhawaqu ha ku soo dhaco laakiin maqli maayaan maqli wax u tara oy ku intifaacaan kol haddaanay ku dhaqmayn wixii dhagahooda ku soo dhacay allaahu alleh alladii waa allaha khalaqakum idin abuuray min dacfin taagdarro iyo daciifnimo ayuu idinka abuuray dacfi ayaa uu idinka abuuray humma jacala dabeed alla waxa uu yeelay min bacdi dacfin dacfigaas ama taagdarradaa dabadeed wuxuu yeelay quwatan xoog iyo awood uma jacala dabeed waxa uu yeelay min bacdi quwa xooggaa dabadiina alla waxa uu yeelay dacfan taag darro iyo washayba ciro yakhluqu waxa uu abuuraa rabbi maa yashaa waxa uu doono wa huwa alle alcaliimu wa allaha ogaalka badan alqadiiru ee awoodda badan halkan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay madaahira qudratih waxyaabaha muujinaya alle awooddiis oo waxaa ka mid ah inuu ilaahay idinka abuuray markii hore dacfi daciifnimo iyo taag darro oo waxaa la yidhi waa min maa-in mahiin waa candhuuftaa yaree liidata een awoodda lahayn baa laydinka khalqay uma jacala min bacdi dacfin waxaa la yidhi waa min bacdi dacfi tufuula markii alla ku abuuray oo uurka hooyadaa lagugu barbaariyey kadib aada dhalatay waxaa la yeelay dacfigii lagaa abuuray dabadeed daciifnimo caruurnimo adoon saxaro iyo kaaditoona iska duwi karayn adigoo lagu korinayo oon arrinkaaga ku tallaabsan karayn oon taabagal ahayn yacni daciifnimo ayaa la yeelay uma jacala min bacdi dacfin waxaan u jeedaa daciifnimadaa dabadeed waxaa la yeelay quwatan xoog iyo awood marka min bacdi dacfin waa min bacdi min bacdi dacfi tufuula quwata shabaab taagdarradii caruurnimo dabadeed waxaa la yeelay xooggii iyo awooddii dhallinyarnimo uma jacala min bacdi quwatin dacfan ay uma jacala min bacdi quwati shabaabi dacfa alkibari wa shayba alharib yacni waxaa la yeelay awooddii dhallinyarnimo dabadeed ilayn kuu daa'imi maysee taagdarradii gabowga iyo ciradii gabowga ayaa la yeelay oo waxaad orod iyo awood yeelataba waxa kuu dambayso geeriye hadday ku dayso gabow iyo ciro iyaduna tambiih iyo baraarujin kuu ah oo dee inaad geeridii u dhowdahay astaan iyo calaamad u ah yakhluqu maa yashaa wuxuu jalaaludiin almaxalli odhanayaa yakhluqu maa yashaau ilaahay wuxuu abuuraa waxa uu doono oo ah min aldacfi waalquwa taagdarre iyo awood washabaabi washayba dhallinyarnimo iyo ciro iyo gabow wixii uu doono alla abuuraa waana allaha ogaalkiiyo awoodda badanoo ogaalkiis iyo awooddiisuu sidaa ku samaynaya waana og yahay waana awooda yacni waa laba sifo oo inta badan israaca waayo waxaa suurowda waxaad og tahay inaanad awoodin waxaad awoodana inaanad ogeynba laakiin tacaala allahu can dalika culuwan kabiira isaga alleh awoodda iyo ogaalka ayaa isku raacsan oo waa awood badane ogaal badan allah waxau ihi wayowma wa yowma maalinta taquumu ay istaagaysa asaacatu saacadda qiyaame yuqsimu way dhaaranayaan almujrimuuna kuwii dembiilayaasha ahaa waxay ku dhaaranayaan maa labisuu inaanay nagaaninba hayra saacatin saacad waxaan ahayn saacad mooyaane inaanay sooba nagaan ayay ku dhaaranayaan allah waxau ihi kadalik sidaa xaqa iyo runta looga duway ay u garan waayeen intay soo nagaadeen markay aakhiro yimaadeen sidaasoo kale ayuunbay kaanu ahaayeen adduunka markay joogeenna yu'fakuuna kuwa xaqa iyo runta laga duwo macnaha waa caadadooda ceebtood ma aha beentuna caado iyo dhaqan bay u ahayd oo siday imikaba beenta u sheegayaan unbay horena been ugu sheegi jireen adduunyada sida imika xaqa iyo sawaabka looga duway unbaa adduunkana looga duwi jiray sidaa uunbaa dhaqan iyo caado u ahayd laakiin maanta waxaa cusubi waxa weeye beentu adduunyada hadday ka socon jirtay halkan ka socon mayso si kasta hadday walle iyo billo u maraan oo u dhaartaan wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii uutuu la siiye alcilma cilmiga iyo waliimaana iimaanka min almalaa'ikati waalambiyaai waalculamaai wasaalixiin waa caam malaa'igtii iyo ambiyadii iyo culimadii iyo dadkii wanaagsanaa ayaa u jawaabaya oo radiyaya beenta ay ku tiraabeen iyo hadalka ay ku hadleen wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii uutuu la siiye alcilma cilmiga kuwii la siiyey waxay yidhaahdeen iyo waliimaana iimaankaba laqad labistum alla ilahe waad soo nagaateen fii kitaabi illaahi ilaahay qoraalkiisa dhexdiisa ayaad ku soo nagaateen wuxuu alla idiin qoray ilaa yowmi albacthi ilaa laga soo gaadhay isa soo saaridda yoomkeedan maanta aad taagan tihiin waxay yidhaahdeen alla ilahe waad soo nagaateen intuu rabbi idiin qoray oo fii kitaab illaah waa fii saabiqi cilmihi wa saalifi qadaa'ih cilmigiisii hore rabbi iyo xukumkuu hore u qorsheeyey rabbi u qadaray intii laydiin qadaray alla ilahe waa soo nagaateen hadday tahay xayaatadii adduunyada iyo hadday tahay xayaatadii barsakha iyo qabrigaba ilaa aada halkan ka soo gaadheen oo laydin soo bixiye maanta waa yowmulbacthi eh marka fii kitaab illaah waa fii maa katabahu allahu fii saabiqi cilmih wuxuu ilaahay hore idinku qoray inaad nagaataan adduun iyo aakhiraba yacni alxayaata addunya walxayaata albarsakhiya waa soo nagaateen ilaa aada soo gaadheen maalintan isa soo saaridda fa haadaakani haddaba yowmulbacthi isa soo bixinta yoomkeedii weeyi walaakinakum ha yeeshee idinku kuntum waxaa ahaydeen laa taclamuuna kuwa aan garanayn oo waxa weeyaan jaahiliin ka ah oo dafirayoon u diyaargaroobayn maanta meesha aada joogtaan fa yowmaydin maalintaas laysa soo bixinayo laa yanfacu ma anfacayo aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay shirkiga iyo gaalnimada galay macdiratuhum cudurdaarashadoodi iyo marmarsiyahoodu waxba u tari maayo walaahum manay ahaanin yustactabuuna kuwa laga raaligelin dalbayo oo la odhanayo maanta rabbi raaligeliya oo toobadkeena la odhan maayo waayo raaligelin rabbi iyo towbadkeen adduun baa lagaga yimid maanta waa aakhiro waa xisaab towbo iyo raaligelin dambe oo laga raadsanayaa ma jirto allah waxau ihi walaqad darabnaa wallaahi laqad darabnaa waanu caddaynay linnaasi dadka waanu u caddaynoo fii haadaa kani ayaanu ugu caddaynay alqur'aani ee qur'aanka ah min kulli maal ay shay-an min kulli maal wax ka mida tusaale kasta yacni tusaale kastaoo lagu toosnaado ama lagu cibro qaatoo lagu waantoobo waxbaanu uga sheegnay alla ilahay dhinac walba waa ugu dhigno waxba umanaan dhaafin walain ji'tahum wallaahi lain ji'tahum haddaad ula timaado nebi maxamedow biaayah mucjizo haddaad ula timaaddo oo usha nebi muusey dalbanayaan iyo gacantii caddaanaysay iyo hashii nebi saalix yacni intaba iyo maa'idatu ciisa waxay doondoonayaan haddaad uba keento layaquulanna waxay odhanayaan oy odhanayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay in antum ay maa antum idinku mabaydaan ahaanin ilaa mubtiluuna kuwa baatil sheegaya mooye wax kalaba maydaan ahaanin waxaa la yidhi xataa nebi maxamedow mucjizaadkay doondoonayaanee kolba kaa codsanayaan xataa haddaad u keento marnaba rumayn maayaan ee waa baatil ama wuuna sixray unbay hadhowna ku hadli doonaan alla wuxuu yidhi kadalik ay kamaa tubica calaa quluubi haaulaa kuwaa qalbiyadooda sida loo daboolay ee marnaba aanay yani xaqa ugu soo jeedsanayn ayuunbaa yatbacu allaahu ilaahay u daboolaa calaa quluubi aladiina kuwii qalbiyadooda laa yaclamuuna aan waxba kala garanaynin xaqa ogeyn ee fasbir sabir nebi moxamedow oo dacwada iyo wixii dhibkaaga imanaya u adkayso waayo ina wacd allah ilaahay yaboohiis iyo ballanqaadka guusha uu kuu ballanqaaday xaqun waa mid dhaba oon marnaba baaqanayn walaa yastakhifannak yaanay ku fududaynin nebi muxamedow oonay kuu sababin inaad sabri weydo dacwada ka degdegto yaanay ku fududaynin aladiina kuwa laa yuuqinuuna aan yaqiinsanayn yacnii wacdiga iyo ballanqaadka rabbi kuwa aan rumaysnayni yaanay ku fududayn oo aanay kugu xambaarin inaad degdegto oo dacwadii u sabri weydo oo guusha aada raagsato kuwaas iyay kugu xambaarin suuratu luqmaan waa makiya aayaadkeedu waa afar iyo soddon aayadood xuruufteedu waa laba kun boqol iyo toban xaraf kelimaadkeedu waa shan boqol iyo afartan iyo siddeed kelmadood bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim allahu aclamu bimuraadih xuruuftaa wuxuu uga jeedo ilaahay baa garanaya cilmuhaa cinda allah ilaahay waxau ihi tilka taasi waxaa la tilmaamayaa aayaadka suuraddani in badanna sidaynu hore usoo tilmaannay tilka iyo daalika iyo kitaabka gacanta lagu haye qur-aanka la akhriyayo ismu ishaaro baciida oo wax fog oo shisho lagu tilmaamo waxaa loogu tilmaamaa waa libucdi maqaamihi wa culuwi darajatih waa bucdi macnawi ahoo xagga maqaamkiiyo darajaduu ka fog yahay oo waa mid sarreeyo maqaam ahaan walow haba dhowaado xisi ahaan oo gacantaba aad ku hayside sidaasaa loo leeyahay taa sidii wax fog iyadoo dhow waa xagga darajada iyo maqaamka alla waxau ihi tilka taadaas la tilmaamayaa aayaatulkitaabi kitaabka qur-aanka aayaadkiisii weeye waa aayaadkii suuraddana la ishaarayaa kitaabkii alxakiimi ay ilxaakimi wax kala xukumaayey oo xakiim laga dhigo bimacna alfaacil ama kitaabkii alxakiimi ay ilmuxkami la sugay een goldaloolada lahayn oo alxakiim laga dhigo bimacna almuxkam ama kitaabkii alxakiimi dilxikma xikmadda u saaxiibka ah ee xikmadda badnaa ama kitaabkii alxakiimi ay ilxakiimi qaa'iluhu ka ku hadlay uu xikmadda badnaa sida imaamu shawkaani fatxulqadiirka uu ku tilmaamay hudan wa raxma waxaad ka xaalaynaysaa kitaabka hudan xaal uu kitaabkaasi yahay hanuun iyo wa raxmatan naxariis lilmuxsiniina kuwa samafalayaasha wanaagga sameeyana uu hanuun iyo naxariis u yahay aladiina muxsiniintaasoo yuqiimuuna oogaya alsalaata salaada oogaya oo yu'tuuna bixinaya azakaata sakadana bixinaya oo dadka ehelka uwa siinaya walxaal bay camaashaa samaynayaan ama sakada bixinayaan hum iyagu bilaakhirati aakhirana hum iyagu yuuqinuuna kuwa yaqiinsan oo rumaysan ay yihiin ulaa'ika kuwaasi ay ilmawsuufuuna bimaa dukir waxaa tilmaama lasoo tilmaamay kuwa ku toosani calaa hudan hanuun korkii bay ku sugan yihiin hanuunka oo min rabbihim rabbigood xaggiisa ka ahaaday wa ulaa'ika kuwa lasoo tilmaamay ee sifaadkaa ku sugani hum iyagunbaa almuflixuuna kuwa liibaanay ee guusha gaadhay ah marka jumladaasina sidii aynu horeba usoo tilmaanay xasri bay faa'iideynaysaa oo labada koonaba dee waa ka macrifo damiirulfaslina dhexdu u galay marka waa xasru lfalaax cala almawsuufiina bima dukir calaaduna waxay faa'iideynaysaa litamakunihim min alhidaaya sidii waxay dul fadhiisteen oo ku dul sugnaadeen oo kale ilaa calaadu isticlaa shay shay ka sarreeya ayay tilmaantaa marka waa siday u tamakuneen ee uga fara qabsadeen hanuunka ee aanay dacal iyo koone si fudud aanay uga haysan wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man qaar baa ka mida yashtarii iibsanaya lahwa alxadiidi warka kiisa lagu mashquulo maxaa uu iibsanayaa liyudilla ay liyudilla annaasa si uu dadka uga hadleeyo can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa si uu uga hadleeyo bikayri cilmin cilmi la-aanna uu ugu hadleeyo dadka oo wayatakhidahaa haa oo sabiilullah ah oo wayatakhidahaa jidkaa allana uu uga yeesho huzuwa dheeldheel oo masdarkeeda loo daayo ama ismi mafcuulba lagu awilo oo huzuwa ay mahzuu'an bihaa mid lagu dheeldheelo inuu ka dhigto ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisaa xaqa ah ulaa'ika kuwaasi waa kuwa sidaa sameeyey lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo muhiinun dullaynaya wa idaa tutlaa marka lagu akhriyo calayhi korkiisa ka sidaa samaynaya aayaatunaa aayaadkayaga marka lagu dul akhriyo wallaa waa jeedsanayaa huwa isagu mustakbiraa xaaluu yahay mid isweynaynaya oo iska kibrinaya aayaadka iyo xaqa inuu dhegihiisa ku maqlo kaan lam yasmacahaa sida isagoon maqal oo kale ayuu ka dhaqaaqayaa kaanna fii udunayhi labadiisa dhagood dhexdooda inay ku sugan yihiin baabad moodaa waqraa culays waxaabad moodaa labadiisa dhagood in dhexdooda culays ku sugan yahi o uu dhaga culus yaho waxba aanu aada u maqlayn alla waxa uu ihi fabashirhu ugu bushaaree kaah ka sidaa samaynaya ugu bushaaree bicadaabin cadaab cadaabkoo aliimin ay mu'limin u xanuujiya bishaaradu asal ahaan waxaa loo adeegsadaa wixii lagu farxo laakiin waa min baabi tahakum bahdilaad iyo jees jees lagu jees jeesayo ayaa sidii waxay wanaag tahay laleeyahay cadaab ugu bushaare wanaagna maahe waa halaag waxaa kaloo bishaarada loo adeegsadaa shar iyo khayrba dee maa yadharu cala albashara wixii qofka oogadiisa sare ama jidka yacni jidhka sare ka muuqanaya qofkana wixii la kulmaa sharan wa khayran korkiisa waa laga dheeganayaa ama waa laga arkayaa oo dee way ka muuqanaysaa farxad iyo naxdin wixii ku dhacaaba hadihi alaaya wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiid rawa alimaamu abari fii tafsiirihi can ibni mascuud imaamu abari tafsiirkiisa waxa uu ka soo wariyey cabdillahi ibni mascuud inuu yidhi wallaahi aladii laa ilaaha ilaa huu ina lahwa alxadiid lahuwa alghinaa uma dakaraha halaaan waxaa ibnu mascuud uu ka soo wariyey inuu yidhi ilaaha waxaan ku dhaartay mid xaq lagu caabudo kale aanu jirin isaga mooyaane warkaa lagu daahaya ee qofka xaqa ka mashquulinaya waa heesta saddex jeer buu dhaar ku maray cabdillahi ibnu mascuud ibnu mascuudna waa saxaabigii yidhi yacnii aayadii ma jirto ilaa waxaan garanayaa halkay ku soo degtay iyo goobtay ku soo degtay iyo waxay ku soo degtay waa dadkii qur-aanka tafsiirkiisa yaqaanay saxaabada kuwii ugu cilmiga badnaa asheekh cabdilcasiis marsuuqna tafsiirkiisa altafsiir walbayaan waxa uu ku yidhi wataxliilu lmacaasi fi lyowm min calaamaati alnubuwa alatii akhbara canha anabiyu sala allahu calayhi wasalam wayaziidu lmu'mina yaqiina bisidqi risaalatihi liikhbaarih waxa uu yidhi maanta heesaha iyo kabanada iyo waxa loo tumo in dadka qaarkood ay banneeyaan waxay ka mid tahay astaamaha tusinaya nebinimadii nebi moxamed inay xaq ahayd waayo wuxuu ka sii warramay nebi moxamed inay iman doonaan dad bannaysan doono heesaha iyo qalb iyo waxa loo tumo waxa uu sheekhu yidhi markaa wayasiidu lmu'mina yaqiinan bisidqi risaalati ruuxa mu'minka ana arrintaasi waxay u kordhinaysaa inuu yaqiinsado risaalada nebi moxamed runnimadeeda liikhbaarih warramidda arrinkaa uu ka sii warramay darteed waayo sayatii yacni sayaأtii qowm yastaxiluuna alxira wاlxariir wاlkhamra wاlmacaazif nebigu salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi waxaa iman doona dad xalaashan doona alxira wاlxariir zinada iyo xariirta iyo waxyaabaha loo tumo heesaha iyo kamanada waxaa dad bannaysan doonaa iman doonaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam taasi waxay tilmaamaysaa yastaxilluuna maaha xalaale way xalaashan doonaan waa xaaraan laakiin way xalaashan doonaan cid baa telefoon ku hadlaysa dadka qolada sare hadalku qofka wax akriyaya wuu tashwiishinaya wuu jeedjeedsanayaa moogta marka baaraka allahu fiikum qofku hadal hadduu damco isagoo mahadsan banaankaa u baxo jasaakum allahu khayra walaa yushakikuhu fii xukmi lmacaazif wuxuu sheekhuu yidhi arrintaasi qofka mu'minkaa ka shakisiin mayso xukumka ay leeyihiin dee heesaha iyo kamanada loo tumaa id laa yuujadu madhabu min almadaahibi alarbaca walaa qarnu min quruuni اlislaam walaa baladu min buldaani khalaa min caalimin yaxki اlijmaac calaa xurmatihaa wuxuu sheekh cabdilcasiis uu yidhi la heli maayo madhab madaahibta afarta ka mid ah ama qarni quruuntii islaamka soo martay ka mid ah ama beled buldaanta islaamka ka mid ah oo ka madhnaaday oo laga waayay nin caalim ah oo ka warama ummadda islaamku inay ku kulantay xaaraannimada heesaha iyo kamanada iyo waxyaabaha loo tumo alimaamu alqurطubina fii tafsiirihi waxa uu ku yidhi ina أwlىa maa qiila fi hada اlbaab huwa tafsiiru lahwi اlxadiiثi biاlghinaa wa huwa qowlu الصaxaabati wالtaabiciin qurdubina waxa uu yidhi waa a'imadii waaweyneed ee tafaasiirta dabari iyo qurdubi qurdubina waxa uu yidhi aayaddan wax laga yidhaahdo waxa ugu habboon ee lagaga hadlaa waxa weeye in lahwulxadiidkaa lagu fasiro heesta waana hadalkii saxaabada rasuulka iyo taabiciinta halkaa gunta iyo gebagabada hadalku wuxuu isugu soo ururayaa maanta heesaha iyo kamanada iyo muusigu farahay ka baxeen dadkuna wax habad moodaa dee waa min calaamaati aakhiri zamaane in la bannaystaa bad moodaa maanta waaba lagugula yaabi war heesta iga bakti dukaanka aada gasho maqaaxida aada gasho baska aada fuusho suuqa aada marayso heesta naga bakti waa lagugula yaabi waa lagu furfuranayaa xafladaha waana lagu gebagabaynayaa markaasaa la fadhiyayaa oo wax ka kacayaa uu yaryahay dee haddaad aragto kuwo cilmi iyo diin u nisbo sheeganayo waa xalaal kulana iyada lafteeda waxba ha la yaabin waa min ashraadi saaca laakiin waxaad sii siyaadsataa yaqiinta ahuun nebi moxamed inuu yidhi way iman doonaan kuwa xalaashan doona waa kuwii uun walow haba isku dayo inuu daliil u raadiyo waayo tafsiirka ibnu cabbaas iyo ibnu mascuud iyo saxaabadii ajillada ahayd ayaa uga aqoon badan waxa looga jeeda lahwulxadiidka waxaana xaqiiqo ah qofka xataa caamiga ah wuu ka didaya hadda heesta isagoo dhegaysanaya haddii la yidhaha heestu ma xalaalba mise waa xaaraan caamigaan waxba dhigan maya waa xaaraane maxaanu samaynaa buu ka odhanaya yacni way adag tahay qofkan caamiga inuu ku yidhaahdo waa xalaal wuu isgaranayaa inuu dambaabsan yahay markaasaa laga yaabaa kuwadaadii inuu yidhaahdaba oo dee shaydaan wataa iska wado waxa weeyaan waa kuwa xalaale hadda caamigu inaa xaaraantii wuu ogyahay wuu dambaabuun ilaan waxaa jira waxyaabo badan oo xaaraana oo dadka ka dhacaya iyagoon xalaashanayn oo og inay xaaraan tahay laakiin dee naf iyo shaydaan ay u qurxinayaan marka calaa kulli xaal xataa fidrada waxa weeyaan fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha fidrada fayow ayaa xataa ka soo horjeedaayo dadka aan cilmiba lahayn ee fidrada fayowlihi haddii la weydiiyo war heesuhu waa xaaraan bay odhanayaan yaa xalaalayn kara markaa dadka dee shaydaan unba ka xoog roonaadee in badani waa garanayaan allah waxaa uhi subxaanah ina aladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wacamiluu saalixaat camalladan wanaagsan sameeyey lahum waxa u sugnaatay jannaatu naciim nicmooyinka waxyaabaha wanaagsan ee lagu nicmaysto jannooyinkoodaa u sugan khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiihaa jannooyinkaa dhexdooda wacd allaah ilaahay yaboohiisii weeyaan xaqan dhabta ahaa wacd allaah iyo xaqan labaduba waa laba master labada ficil ee nasbinaya usoo qadar oo wacd allaah ay wacad allaahu ilaahay waa yabooho waa ballan qaaday arrinkaa wacd allaah ilaahay yaboohdiisii lagu yaqaanay ayuu ballan qaaday xaqan ay wa xaqa daalika arrinkaa alla waa sugay xaqan sugitaan oo ballantaa ilaahay waa ballan qaaday waana sugay oo mid baaqanasa maahe waa buuxsamaysaa wa huwa alla alcasiizu allaha qaalibkee awoodda badan weeye alxakiimu ee xikmadda badan maadaama uu casiiz yahay wuxuu awood u leeyahay calaa injaazi wacdihi wa tanfiidi waciidih inuu ballanqaadkiisa jannana fuliyo goodigiisa cadaabkana uu waxa weeyaan fuliyo awood iyo cize ayuu u leeyaho arrintaasi ka baaqan mayso khalaqa ilaahay waa abuuray asamaawaati samooyinka bikayri camadin tiirar la-aantood baa alla cirarka ku abuuray tiirarka oo tarawna haa haa oo tiirarka aada arkaysaan tiirar aada arkaysaan la-aanteed ayaa samaawaadka alla ku abuuray wa alqaa waxa uu ku riday fil ardi arlada dhexdeeda rabbi rawaasiya ay jibaalan rawaasiya buuro ku qotoma ayaa alla ku dhidbay maxaa loogu qotomiyey an tamiida lianlaa tamiida si aanay idinla dhaqdhaqaaqin ama idinla iilan bikum idinka an tamiida lianlaa tamiida si aanay idinla dhaqa idinla dhaqdhaqaaqin ay hiya arladu bikum idinka yacni si aan dhulku idinla dhaqdhaqaaqin ama idinla iilan ayaa buuraha culayskooda aada aragtay lagu qotamiyey oo dhidibba looga dhigay wabaha ilaahay waa faafiye oo waa firdhiye fiihaa arlada dhexdeeda waxa uu ku firdhiye min kulli daaba wax kasta oo arlada dul socda noolo kasta dad iyo duunyaba wabaha waxa uu ku faafiye ama ku firdhiyey rabbi fiihaa arlada dhexdeeda min kulli daaba wax kastaoo arlada dul socda noolo kasta wa anzalnaa waxaanu ka soo dejinnay min asamaa allah waxau yihi waanzalnaa waa iltifaatu min alghaybati ila atakalum waanzalnaa waxaan ka soo dejinnay min asamaa xagga sare ee daruuraha maa anbiyo fa ambatnaa dabeed waxaanu ka soo bixinnay fiihaa arlada dhexdeeda min kulli zawjin nooc wal oo nabaad soo baxa ayaanu ka soo bixinnay noocaasoo kariimin wanaagsan nooc kasta oo nabaataadka wanaagsan ee dhulka ka soo baxaa ayaanu ka soo bixinnay allah waxau ihi haadaa kani khalqu llah ay makhluuquhu waa makhluuqiisii allow abuuray oo jalaaludiin almaxalli boo odhanaya khalqullaahi ay makhluuquhu wuxuu markaa maxalligu tilmaamayaa khalqi inay tahay faclun oo bimacnaa mafcuul oo bimacna almakhluuq loo jeedo marka haadaa kani khalqullaahi ay makhluuquhu waa makhluuqiisii alla uu abuuray kan aad arkaysaana laydiin tilmaamay ee fa aruunii bal itusa maadaa maxay bay khalaqa abuureen aladiina kuwii min duuni alla sokadii aada caabudayseen kuwa alla sokadii ahaaday eed cibaadada u nisbaynaysaan bal hadda waxay abuureen itusa macir iyo dhul bay wax ku leeyihin mise makhluuqaad kaley leeyihin midna ma jiro bal kaba soo guurtaase addaalimuuna kuwa daalimiinta ee shirkiga galay fii dalaalin baadi dhexdeed bay ku sugnaadeen baadidoo mubiinin ay bayiinin cad bigayri camadin tarawnahaa laba tafsiir baa ku jira culimmada qaar waxay yidhaahdeen camadin horta waa jamcu cimaadin aw camuudin camuud ama cimaad baa camad lagu jamciyaa cumud oo la godana jamcu waa ku yimaadaa markaa camad waa jamcu cimaadine waa tiirar markaa jumlada tarawnahaa marka lagu sifeeyo camadka damiirka haana camadka loo celiyo tiirasha ee la yidhaha ilaahay samaawaadka wuxuu abuuray bigayri camadin tiirar la-aantood buu ku abuuray tiirarka oo tarawna aada arkaysaan haa tiirarka yacnii tiirar aada arkaysaan la-aanteed baa samaawaadka alla ku khalqay marka sidaa loo macneeyo culimada qaar halkaa waxay kala soo baxeen oo yidhaahdeen dee hunaaka camad laa tarawnaha yacni waxaa jira tiirar alla ku abuuray oo aydaan arkayn oo macnawi oo idinka qarsoon laakiin waxaa la anfiyey oo nafyiga lagu qayday kuwa aad arkaysaan samaawaadku kuma taagna dee waa runoo tiirar ay ku taagan tahay ma arkayno laakiin kuwa aydaan arkayn bay ku taagan tahay ayay culimmada qaar kala soo baxeen laakiin sida raajixee xoogga badan waxa weeye in ilaahay uu taagay oo samaawaadka abuuray bilaa camadin aslaa laa mar'iyatan walaa hayra mar'iya tiirar la-aanteed baa ilaahay cirarka ku taagoo ku khalqay awooddiisuu ku hayaa ee tiirar hayaa ma jiraan kuwa la arkayo iyo kuwa qarsoon midna ma jiro marka sidaa la yidhaahdo waa sida raajixa ahi waxa fiican jumlada tarawnahaa ama in la bilowdo istinaafiye laga dhigo ama xaaliye laga dhigo damiirkana samaawaadka loo celiyo macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa ilaahay samaawaadka tiirar la-aan buu ku abuuray jumladu halkaasay ku dhammaatay tarawnahaa haa oo samaawaadkana waabad aragtaan inay tiir la-aan tahay marka waa jumlo istinaafiye oo hor loola bilowday ama tarawna xaal aada arkaysaan inay tiir la-aan tahay haa samaawaadku marka ama jumlada istinaafiye ka dhig ama xaaliye ka dhig laakiin taa hore ha raacinoo sifaha uga dhigin yacni sidaasaa xoog badan waxaa tafsiirka u markhaati kacaya wayumsiku asamaaa an taqa cala alardi ilaa biidnih ilaahay samada wuxuu ka hayaa inay dhulka ku soo dhacda ilaa idankiis iyo ogolaanshihiis iyo awooddiisa mooyaane halkaa waxaa laga qaadanayaa waxa hayaa samaawaadka maaha tiiraray ku taagan yihiina waa alqudra alilaahiya waa awood iyo idan alle un waxaa la mid a ina allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuula wlain zaalataa in amsakahumaa min axadi min bacdi ilaahay cirarkiiyo dhulalka wuu hayaa oo wuxuu ka hayaa inay halkooda ka zuulaan oo midna meesheeda inay ka dhaqaaqda rabbaa ku haya oo halkaasay mid walba daa'imsan tahay sidii alla ku abuuray hadday zuuli lahaayeen ama dhaqaaqi lahaayeenna axadaan alla hayni ma qaban kareen ilaahunbaa awooddiisa ku haya marka dee waxaa la odhan lahaa tiirar baa lagu hayaa lama odhan marka waxa hayaa waa alqudra alilaahiya alla awooddiisa ku haya ee tiirar ma jiraan kuwa muuqdiyo kuwa aan muuqan midna walaqad aataynaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay luqmaana luqmaan addoonkii saalixaa ee xikmadda badnaayee luqmaan waxaanu siinay alxikmata xikmaddii baanu siinay alcilmu annaafic waalcamalu asaalix cilmi waxtarle iyo camal wanaagsan ama wadcu shayi fii mowdicih shay walba halkiisa ku habboon inuu dhigo waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira nin xikmad la siiyeyna wax weyn baa la siiyey dheef iyo khayr weyn oo waxaa laga yaabaa qofka xikmad la-aantu khayr fara badan inay seejiso waxaa laga yaabaa dacwad dhan iyo wanaag dhan oo ummadu u hayay inay ku baaba'do xikmad la-aan isagoon ka fiirsan halka uu ka hadlayo iyo wuxuu ku hadlayo iyo siduu u hadlayo iyo meesha wixii maqaamkeeda munaasab ku ah ilayn dadka iyo goobaha iyo beledada iyo meelaha la tegayo isku wada waaqic iyo waaye ma aha waa kala duruuftu wan yihi haddii dacwaddaadu hal duruufun ay ku socoto kuu socon mayso miyiga markaad tagto meel aan cilmigaba laga maqal iyo halkan masaajidka hargeysa markaa dadka wax uga sheegaysa ma isku midba kaasi waxba uma bilowna de waa inaad asaasiyaadkii usoo bilowdo haddaad halka ugu sarrayso ka bilowdo nagala tago inuu ku yidhaaba laga yaabo oo diintaba uu ka fidnoobo marka calaa kullin xikmaddu waa muhiim in waxaad siddo aad fahamsan tahay halkuu ku habboon yahiy sidaad uga hadlayso marka luqmaan alxakiim addoon xikmad badan alla uu siiyey buu ahaa xikam fara badan baana laga xafiday oo laga soo gaadhay waxaan u ahaa nebiyullaahi daawuud intaan la soo saarin qabla bicthati daawuud calayhi salaam isaga ayaa fatwoon jiray oo axkaamta laga qaadan jiray markii daawuud la soo saaray ayuu joojiyey fadwadii oo isaga uu hoos fadhiistay oo cilmigii uu ka qaatay marka calaa kullin addoon saalixa oo ilaahay xikmad siiyey buu ahaa wallaahi laqad aataynaa waxaanu siinay luqmaana luqmaan alxikmata xikmadda ayaanu siinay an ishkur lilaah ay waqulnaa lah usoo qadar waxaananu ku nidhi an ishkur mahadnaq luqmaanow lilaahi alla u mahadnaq waman axadka yashkur ilaahay u mahadnaqa fa inamaa yashkuru wuxuunu u mahadnaqayaa linafsihi ay linafci nafsi naftiisa waxtarkeedunbuu u shukrinaqayaa oo macnaha mahadnaqaad mahadnaqday ilaahay waxba ugu tari maysid ee naftaadaad wax ugu tartay oo midhaha iyo ajarka ka dhasha cidda dheefsanaysa waa adiga waman kafara axadka gaaloobana fa ina allaha alle haniyun waa mid ka deeqtoomay makhluuqaadkiisaoo ka maarmoon u baahnayn xamiidun oo la mahadiyo mudanna in la ammaano oo la mahadiyo waid qaala wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaala uu yihi luqmaanu luqmaan libnihi inakiisii uu ku yidhi walxaal huwa luqmaan yaciduhu inakiisa uu waaninayo yaa bunaya inakaygii yaraayow tasgiiru ibnin ayaa bunaya lagu tasgiiriyey waa tasgiiru taraxum wa ishfaaq waa dabacsanaan iyo naxariis ilmaha yar u naxariisanay inakaygii yaraayow yaa bunaya wiilkaygii yaraayow laa tushrik ha la wadaajinin billaahi ay bicibaadati illaahi axada ilaahay cibaadadiisa axadna hala wadaajina u badhaxtir waayo ina shirka wadaajinta ilaahay cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyaa la dulmun gardarro weeyaan gardarrada oo cadiimun weyn oo gardarro adduunka lagu galo waxa u weyn ilaahay waaxidkaah oo cid kale lagu lamaaneeyo ama lala wadaajiyo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidka ibnu mascuud uu warinayo inuu yidhi lamaa nasalat hadihi alaaya aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun shaqa dalika calى asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam wuxuu yihi aayaddaas aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin aayaddaas suurat اlancaam markay soo degtay oo macnaheedu yahay kuwa rumeeyey ee rumayntooda dulmi aan ku badhxin kuwaasaa nabadgelyo aakhiro leh adduunkana ku hanuunsan aayaddaasi markay soo degtay saxaabada rasuulka korkooda waa ku cuslaatay wa qaaluu ayunaa laa yadlimu nafsah waxaana yidhaahdeen oo waa keekaayaga an naftiisa dulmiyni waxay u qaateen dee dulmigan dulmigii nafta la dulmiyeyey marka waxay yidhaahdeen waa yaabe ninkaan naftiisa dulmiyin een dembaabini waa kuma oo dee dulmi waxa uu noqonaya qofku naftiisuu dulmiyi karaa cid kaleu dulmiyi karaa dembiga uu gale laftiisaa dulmi ah isagoo gaalnimadaba ka sokeeya mar hadduu naftiisa cuquubo u bandhigay marka cidda aan dulmi ku dhicin waa aya bay yidhaahdeen faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu ku yidhi laysa huwa kamaa tadunnuun arrinku sidaad moodaysaan maaha inamaa huwa kamaa qaala luqmaanu libnih waxa uu yahay un sidii luqmaan inankiisa uu ku yidhi yaa bunaya laa tushrik biاllaahi ina shirka la dulmun cadiim huwa shirku waa sidaa luqmaan inankiisa uu ku yidhi inakaygiiow alle ha u shariik yeelin shirkigu waa dulmi weyne dulmigan waxaa looga jeedaa huwa shirku waa shirkiga markaa nebigu salى اllahu calayhi wasalam dee waxa uu ku fasiray aayadda aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin in looga jeedo ay bishirkin waxaanu ku sii caddeeyey dee aayaddan luqmaan inankiisa uu ugu dardaarmayo ee uu ku yidhi ina shirka ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn wawasaynaa waxaan u dardaaranay baa alla u yihi alinsaana kii insaanka ahaa dadkii waxaan u dardaaranay biwaalidayhi ay biixsaani waalidayh labadii dhalay inuu u samafalo ayaanu u dardaaranay xamalathu way qaaday insaankaoo calooshay ku qaaddo waa uuraysatay ummuhu hooyadii calooshay ku qaaday wahnan u soo qadar ay fawahanat markaa way daciiftay hooyadii qaaday wahnan daciifid oo calaa wahnin daciifid korkeed ku sugan hooyadii way taag darayso waa daciiftay dacfi dacfi saaran wa fisaaluhu ka gudhintiisa naaska laga gudhiyena fii caamayni laba sano dhexdood bay ahaatay oo ridaaca kaamilka ah waa laba sano oo walwaalidaatu yurdicna awlaadahun xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca anishkur ay waqulnaa lah waxaanu insaankii ku nidhi anishkur ii mahadnaq lii aniga oo allihii ku abuuraya ii mahadnaq iyo waliwaalidayka labadii ku dhalay ilaya xaggaygunbuu ahaaday almasiir ay ilmarjicu walma'aab meesha loo ahaanaye loo noqon doonaana waa xaggayga uun macnaha dee usoo camal faloo u diyaargaro weeyi kol haddii xagga loo socdaa xaggaygun ay tahay wa inna ilaa rabbika almuntaha halkaa uun gunaanadkiiyo gebagabadu hadday tahay halkan ilaahay waxa uu u dardaarmo uu amray insaanku labada dhalay inuu u samafalo samafalka labada waalid ma sahlana af iyo adinba inaan xumaanna dhagahooda la maqashiin indhahoodana la tusin af iyo adinba loogu samafalo waa arrin arrin aada iyo aada u weyn weynida uu wen yahayna waxaa kuugu filanba inuu had iyo jeer ilaahay xaqiisa markuu tilmaamo xaqa labada ku dhalina ku xijisiinayo bal iminka halkan eeg an ishkur lii waliwaalidayka mahadniqii alla lagu xijisiiyey mahadnaqa labadii ku dhalay ee dhibaatada iyo rafaadka kula soo maray labada waalid guud ahaan markii laynoo amray samafalkooda hooyadaa gaar loola soo baxay waayo way ka mudan tahay aabbaha siday uga dhibaato iyo mashaqo badan tahay marka wahnan calaa wahnin jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa dacu fadli lxamli wa dacu fadli talqi wa dacu fadli lwilaada way u daciiftay uurkii ay siday oo taagdarro iyo dacfi badan bay ku soo qaadatay intay caloosha ku siday ilmaha way u daciiftay fooshii iyo nabarkii qabanayey oo dhul iyo cirba waa xamili weyday way u daciiftay dhalmadii iyo wilaadadii marka intaasoo taagdarro iyo daciifnimo iyo dacfi ayaa soo maray hooyada waxaa u raacsan mar alle markaad dhalashay dhalatay ee aada caloosheeda bannaanka uga soo baxdayna markiiba naaskay kugu duday tii dhibaatootay ee rafaaday ee foosha ku dhibaatootayba ma ahaba markaaba intii bogga ku soo gashatay iyo waxa weeyaan laabta ayaa naaska ay kugu duwaysaa ax iyo uxtoona odhan mayso wax alla waxa rafaad soo maraya ee soo jeed ee gaajo soo maraya uma muuqdaan adigunbaa u muuqda dee hooyadii sidaa kuugu soo dhibaatootay miyay istaahishaa maanta inaad ilqallocda ku eegto sawmay ahayn lugaheeda hoosteeda jannada inaad ka raadisood ka dhunkato maanta ubad badan hooyooyinkood iyo aabbayaashood caaq bay ku yihiin oo waa ku madaxadegyihi ma garanayaan duruuf lala soo maray iyagoo cararayuunbay sarkeen oo ordaya markaasay kor iyo hoosba u eegayaan laakiin waa ayaan daro ninkii alla waafajiyuunbaa wanaagsan waase ayaan daro waalidkaa inaad u samafali weydo guuldarro ka weynina ma jirto nin labadiisii waalid ku janno geli waayo oo ku naar galay ilan jannatuka wa naaruka labada mid unbaad ku geli oo rida llaahi fii rida alwaalideyn ridaha rabbi ridaha labadaada waalid buu ku jiraa haddaad raalli gelin weydood ka cadhaysiisana cadho alle iyo cuquubo ayaad ku mudan kartaa nabiguna sala allahu calayhi wasalam kamaa fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra ninkii u yimid ee yidhi dad inaan u samafalo ama wanaajiyaya ugu xaqnimo badan saddex jeer markuu yidhi ummuk ummuk ummuk ayuu markii afraad yidhi uma abuuk markaa xaqa afar meelood marka loo qaybiyey aabbuhu afar meeloodow meel buu yeeshay saddexda kale hooyaa yeelatay saddex jeer waxay ugu libin laabantayna waa taa la tilmaamay wahnan calaa wahnin waxay soo martay aabba ma soo marin warba inaan wahayn baa laga yaabaa markaa ay kacaafadhiisanaysay ee ilmahaa dhan caloosheeda lagu abuurayey waa naf naf kale lagu dhex abuurayo haddana uma sabiila yasarahu halkaa cidhiidhigaa ilaahay u sahloo soo mariyo madaxa aadamiga uu ka soo bixiyey walowlaa taysiirullah kamaad soo baxdeen halkaa laakiin waa uma sabiila yasarahu marka dee taasi waxay keensanaysaa hooyada in loo naxariisto loo dabacsanaado ilqallowcda aan lagu eegin kelmad xun aan la maqashiin ax iyo uxtoona aan la odhan siday kuugu dulqaadatay aada ugu dulqaadato weliba imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowlan kariima weliba halka samafalka iyo baarinimada rasmigii ku muuqato waa markay agtaada ku gaboobaan marka hooyihii aabba ay cararayaan waxaa laga yaabaa inaanay inaanay dareeminba oo dee aanay kuuba baahanba iyadoo mar walba samafalku uu waajib yaho daw u yahay laakiin markay xoogga yihiin wax walba iyagaaba qabsanaya waxba kuu dayn maayaan laakiin markay dhulka usoo dhacaan ee sidii markaad dhalatay kaadida iyo saxarada in laga duwo ay doonaan marka samafalku uu muuqanayo waa markaas gaaladu dee iyagu waxa weeyaan guryaha lagu daryeelo dadka waaweyn ayaa kol haddii uu howlgabba qofku noqdo halkaasay isaga tuurayaan laakiin dee wanaagga iyo qiimaha iyo quruxda islaamka waa markaad ugu jeceshahay hooyada inaad ku janno tagta ama aabbaha markay dhulka u dhacaan waayo waaba xilligii ajarka iyo abaalka ugu badnaa laakiin dee qof guuldaraystay unbaa xilligaa waalidkii ka dhaqaaqo ka taga kaasina ma taabagalo arrin uma islaaxo ifiya aakhira toona wain jaahadaaka calaa an tushrika bimaa laysa laka bihi cilmu falaa tuطichuma xaq bay leeyihiin laakiin xaqa ilaahay baa ka weyn iyagoo waalidkaa ood u dhega nugushahay gaalnimo iyo dembi hadday ku faraan laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq makhluuq laguma ateeco allaha khaaliqa ah macsiyadiisa iyo dembigiisa lagama yeelo walow labadaadii waalidna ha noqdo madax iyo mijo qofna lagama yeelo dembi allah waxau yihi wain jaahadaaka labadii ku dhalay hadday kugula dadaalaan calaa an tushrika inaad ila wadaajiso bi ay bicibaadatii aniga cibaadadeyda inaad ila wadaajiso maa shay laysa aanu ahaanin laka adiga kuugu sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi waxaan cilmi kuugu sugnaan inaad cibaadadeyda igula wadaajiso hadday kugula dadaalaan falaa tuichumaa ha ka yeelinoo ha adeecin wa saaxibhumaa labadaa ku dhalay la saaxiib oo kula soco fi dunyaa adduunyada dhexdeeda macruufan ay bimacruufin wanaag kula soco xataa hadday gaalo yihiin samafalkoodii ma gu-in xadiidkii asmaa waa garanaysaan ina ummii qadimad calaya wahiya raagiba afa asiluhaa qaala nacam silii ummaki asma hooyadeedoo mushrikada markay u timid iyadoo damacsan inay xidhiidhiso wax siiso dabeed asmi ay rasuulka weydiisay miyaan xidhiidhiyaa nebigu wuxuu yidhi haa hooyadaa xidhiidhi hadda waa mushrikad marka waalidku walow gaalna ha noqdee samafalkiisu ma go-o laakiin dembi laga yeeli maayo watabic raac sabiila man mid waddadiisa raac kaasoo anaabo usoo noqday huwa manku ilaya aniga xaggayga uma ilaya dabeed xaggaygu ahaaday marjicukum noqodkiinu fa unabiikum dabeed waxaan idinka warramayaa bimaakii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya macnaha waa idinka abaalmarinayaa oo dee qof walba wixii uu mutaystaan marinaya maa laysa laka bihi cilmun waa muwaafaqata lilwaaqic falaa mafhuuma lah wax mafhuumo ma leh waaqicuunbuu waafaqayo sida dhabto waa libayaani lwaaqic oo ilayn ma jiro shirki cilmi ku dhisani laysa hunaaka shirkun bicilmin yani laysa hunaak shirki la odhan karo cilmi buu ku dhisan yihi marka maa laysa laka bihi cilmun mid wax lagu ixtiraazayo oo laleeyahay kii cilmiga lahaa waa laga soo reebay maahee waa un muwaafaqatan lilwaaqic waxaana lasii caddaynayaa un xaqiiqada shirki kasta inuu yahay bilaa cilmin ee laga qaadan maayo inuu jiro ku cilmi lihi oo mafhuum ma leh yaa bunaya inaha in taku mihqaala xabati min khardalin fatakun fii sakrati aw fi samaawaati aw fi lardi yaأti biha allah waa dardaaranadii luqmaan ee inankiisa uu siinayaa weli socda yaa bunaya wiilkaygii yaraayow inahaa sayi-ada iyo xumaantaas almafhuumati min annawaahi asaabiqa yacni nawaahidii soo hormartay sidaa ha yeelin sidaa ha yeelin waxaa laga fahmayaa sayi-aad iyo xumaano inuu uga digayo oo u diidayey markaa sayi-aadka nahiyadaa soo hormaray laga fahmay damiirka u celi oo damiirku marna madkuur buu u noqdaa marna mafhuum wax siyaaqa hore laga fahmayo marna wax lasoo carabaaboo la sheegay marka maanta madkuura maahe waa mafhuuma siyaaqii horun baa laga fahmayaa yaa bunaya wiilkaygii yaraayow inahaa sayi-ada iyo xumaantaas intaku hadday ahaato hiya sayi-ada ama xumaantaasi mithqaala xabbatin xabad wax leeg xabad qadarkeed oo min khardalin geedkaa khardalka ka ahaaday geedka khardalku waa geedaha ama cawska ama waxa dhulka ka soo baxa kuwa iniyihiisu ugu yaryar yihiin xagga midhaha iniyo aada u yaryar ayaa khardalku u leeyihi marka waxaa lalee waxa alla uu yidhi haddii xumaantu ahaato xabaddaa wax leeg ilaahay subxaanahu watacaala ayaa inoogaga warramaya waa min baabi alxikaaya hadalku luqmaan inankiisa sidaa ku yidhi in taku midqaala xabba yaa bunaya ayaa luqmaan uu yidhi inakaygii yaraayow inahaa sayi-adani sayi-adaa lasoo xusay intaku hadday ahaato hiya xumaantaas mithqaala xabbatin xabad xabaddaa firida ama iniyaha xabad wax leeg oo min khardalin geedkaa khardalka ka ahaaday geedkaa khardalka xabad ka ahaatay qadarkii hadday leegtahay xumaantu yari waxay ka qabto oo fatakun dabeed ay ahaato hiya sayi-adaasi fii sakratin dhagax sallaxa dhexdii ay ahaato aw fi samaawaati ama samooyinka dhexdooda ay ku sugnaato aw fi l ardi ama dhulalka dhexdooda ay ku sugnaato ya-ti waa la imanayaa bihaa sayi-adaasi allahu alla waa la imanayaa macnaha waa keenayaa isagoo ku abaal marinaya ciddii samaysay oo faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah ayay la mid tahayoo quraanjo wax leegoo khayra ninkii sameeyeyna waa arki intaa in leegoo shara kii sameeyeyna waa arki mid walbana abaalkiisa waa laga waraabin weeyi marka intaa in leegoo sayi-a hadday ahaatay alla waa keenayaa waayo ina allaha alle latiifun waa kii turis badan khabiirun ee xogogaale wax walba og ama latiifun waa kii hoosu og daqaa'iqu lumuur waxyaabaha yaryar ee qarsoon ee hoose ka hoos u og weeyaan rabbi latiifun khabiirun ee xogogaalkii wax walbana og ama kii turis badan labadaba waa lagu macneeyey macnaha markaa aayaddaasi waxay tilmaamaysaa uun sayi-adu meeshay doontaha ku qarsoonaato halkii la doonaha lagu sameeye waa la keeni dee haddaanad ka toobad keenin uun lagaa dhaafin weeye oy weli kugu taagantaho kugu qoran tahay yaa bunaya inakaygii yaraayo wa aqimi salaata salaada oog waamur dadkana far bilmacruufi wanaaga wanha dadka u diid cani lmunkari xumaanta waxa la inkiray ee xumaanta ah wasbir ku adkayso ku sabir calaa maa asaabaka wixii kaa soo gaadhee kusoo haleela dacwadda madaxa laguu salaaxi maayo dhib iyo dhibaataba waa kugu dhacaysaa afxumo iyo adinxumoba wixii kusoo gaadha dee ku sabir ilan kol haddaad dacwo doonatood u anbabaxdo wixii kaa soo gaadha u diyaargarow una dulqaado haddaad tidhi ayaan sidaa laysoo eegin gurigaagaad fadhiyaysaa laakiin haddaad dacwad u baxdo afxumo iyo adinxumoba u diyaargarow dulqaadkeedana yeelo ina daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo cibaadaadka camaliga ee waaweyn ee salaadu ugu horraysa inaad samayso dacwaddana dadka aada ugu baaqdo arrimaha la soo xusay min casmi alumuuri ay min maczuumaati alumuuri arrimaha kuwooda la go-aamiye waaweyn ee la waajibiye weeyi oo casmina waa master bimacna ismi lmafcuul lagu awilayo ism mafcuulo min casmi lumuuri ay min maczuumaati alumuur arrimaha kuwooda la go-aamiyey ee la waajibiye waaweyn ayay ka mid yihiin walaa tusacir ha dadbin khadaka dhabankaaga linnaasi can innaas dadka dhabankaaga ha ka dadbin oo adigoo la hadlaya siijeed adigoo dadbay luqunta iyo wejigaba dee ha la hadlin kibir iyo qooq dartii qofka qaabilo wejigaaga la qaabil kibir iyo santaag bay noqonaysaa inaad wejiga ka dadabto adigoo la hadlaya walaa tusacir ha dadbin oo ha leexinin khadaka dhabankaaga linnaasi can innaas dadka ha ka dadbin oo kibir dad yacni kibir aada kibrayso dartii dhabankaaga ha u dadbin ee adoo soo qaabilsan oo dadka u tawaaducaya oo u soo jeeda dee la hadal walaa tamshi ha soconin fi lardi ay cala alardi arlada korkeedana ha soconin maraxa ay liajli maraxin yacni kibir iyo isqaadqaad darteed arlada ha u soconin waayo ina allaha alle laa yuxibu ma jecla kulla mukhtaalin mid kibraani oo isqaadqaado dhammaantii kaasoo fakhuurin faan badan waqsid dhexdhexayso fii mashik socodkaagana dhexdhexayso oo sidii wax luudayo bukana dee tallaababa mar cagba mar ha u qaadin sidii qof cararayana ha u ordin watakhid bayna dalika sabiilan dhexdhexaadkaa ku dhaqaaqoo ku socoo socodkaagu dhexdhexaad ha noqdo ay bayna alisraaci waalbuط'i deg deg zaa'ida iyo gaabin zaa'ida ha u dhexeeyo waqdud gaabi oo hoos u dhig min sawtika waqdud hoos u dhig min sawtika codkaagana hoos u dhigoo gaabi oo macnaha waxa weeyaan codkaaga kor ha u qaadine hoos u dhig codkaaga oo wax ka mid a laab waayo ina ankara alaswaati codadka kuwa loogu diidmada badan yahay foolxumada foolxumadooda darteed la sawtulxamiiri waa dameeraha codkooga yacnii qaaqda hore ee codka uu soo saarayo iyo marka dambe hiinraaggiisa hoose ee feedhaha uu dib ugu celinaya neefta iyo codka labaduba wax la karaaysta weeyaan yacni codkaa sare iyo kaa dambe hoosu celinayaba ina ankara alaswaati waayo codadka kuwa loogu diidmada badan yahay loogu inkiridda badan yahay xagga foolxumadooda darteed la sawtulxamiiri dameeraha codkooda iyo qayladooda weeye ama dhawaaqooda marka waa talooyin dhaxalgal ah oo qofkii inuu dhexdhexaad u socdo inuu codkiisa hoos u dhigo aanu dhadhawaaqin inaanu dhulka kibir iyo isqaadqaad u socon cagta markuu qaadana buuraha gaadhi maayo markuu cidhibta dhulka dhigana dhulka hoos u jeexi maayo innaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuula kol haddaanad buurana gaadhin dhulkana jeexayn maxaad isla qaadi tartiib u tallaabso oo waxba ha isdhibin waayo dee bani aadam daciifaaba tahay oo daqiiqad kadib laga yaabo inaanad tallaababa rogin yacni dacfigaagu kaama durugsane waa kuu dhowyey marka waxba ha isqaadqaadin codkaagana ka dhig waxa weeyaan mid dhexdhexaad ah allah waxau ihi alam tarow miyaydaan araga ma ogeyn ana allaha in alla sakhara uu leyliyey lakum idinka idiin leeliyo oo idiin sakhiray maa makhluuqaadka fi samaawaati cirarka dhexdooda ku sugan iyo wamaa makhluuqaadka fi lardi dhulalka dhexdooda ku sugan waxaa cirarka ku sugan iyo waxaa dhulalka ku suganba rabbi inuu idiin sakhiray miyaydaan ogeyn oo idinku ku intifaacaysaan cadeedda iyo dayaxa iyo xidigaha dhulka waxa weeyaan waxa geeda iyo nabaataad iyo biyo baadba ka soo baxa cir iyo dhulba inuu rabbi idiin sakhiray miyaydaan ogeyn oo wa asbaqa uu ku dhammaystiray rabbi calaykum korkiina nicamahu nicmooyinkiisa daahiratan xaal ay tahay nicamtaasi tu muuqata iyo wa baatinatan xaal ay tahay nicamtaasi tu qarsoon marka yacni jalaaleynku waxaa odhanayaa tu muuqato oo ka xusni suurati wa taswiyati alacdaa yacni sida quruxda alla kuu abuuray iyo xubnahaaga laysku dheeli tiray midna mid aanu ka dheeray oo laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim wax arlada dul socda makhluuqaadka insaankaa ugu qurux iyo qiimo badan sida rabbi u abuuray ee labada lugood ugu tallaabsanayo labada gacmoodna wax ugu qabsanayo baatinatanna wuxuu yihi midla alcaqli waalcirfaan oo garashada iyo garaadka hoose ee lagugu qurxiyey ee bahaayimtiiyo mayeedhaanka aad kaga duwan tahay taa miyaydaan ogeyn waxaana meesha ku jirta wujuubu alistidlaali bilkhalqi cala alkhaaliqi wa binicmati cala almuncim in khalqigi iyo abuurista loo daliishado khaaliqii abuuray nicmada iyo galladda korkaaga ilaahay uu dhigayna loo deliishado allihii muncimka ah ee kuugu nicmeeyey ilaa adigu maad keeninoo wamaa bikum min nicmatin fa min allah wa min annaasi dadkii waxaa ka mida manduul baa ka mida yujaadilu doodaya oo ka murmaya oo ka doodaya fi llaahi ay fii towxiid illaahi wa wujuudih ilaahay kelinimadiisa iyo towxiidkiisa iyo jiritaankiisa kuwa ka doodaya dadkii ka mida oo diidan bikayri cilmin cilmi la-aan bay kaga doodayaan iyo walaa hudan hanuun la-aan iyo walaa kitaabin kitaab la-aan kitaabkaasoo muniirin wax kala iftiimiyo wax caddeeya iyagoona cilmi iyo hanuun iyo kitaab wax iftiimiyo midna aan u haysan ayay alle waaxidnimadiisi iyo wujuudkiisiiba diidayaan oo ay dafirayaan oo ay dadka kala doodayaan wamaa akarahum alyowm fara badana maanta kuwa shalay muslim lagu yaqaanay haddana mulxida maanta baraha bulshada ka doodaya ilaahayba ma jiro tacaala allahu can dalika culuwan kabiira waidaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga ittabicuu raaca maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey raaca marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan bal iskaba dhaaf inaanu raacno wuxuu alla soo dejiyey natabicu annaku waxaanu raacanaa maakii wajadnaa aan ku soo gaadhnay calayhi maaga aaba'anaa aabbayaashayo ama maa wajadnaa waxaan ku ogaanay calayhi korkiisa aaba'anaa aabbayaashay inay ku sugan yihiin ama aanu ka helay iyagoo ku dul sugan kaasaanu raacaynaa awalow kaana awalow kaana shaytaan waxaad usoo qadartaa ayatabicuunahum ay ayatabicuunahum oo miyay aabbayaashood iska raacayaan uunoo iska dabagelayaan daliil la-aan walow kaana shaydaanu shaydaanku haba ahaadee yadcuuhum kii ugu yeedhaya ilaa cadaabi saciiri naarta saciire cadaabkeeda ay muujibaati saciir yacni wixii saciire waajibinaya oo kufri iyo gaalnimo ah xataa hadduu ahaadayba shaydaanka halkaa ugu baaqaya miyay uun iska dabagelayaan aabbayaashood oo ku dayanayaan miyaanay daliilba doondooneyn waman yuslim halkaana waxaa laga qaadanayaa foolxumada altaqliid alacmaa kudayashada indhahala foolxumada ay foolxun tahay iyo inay tahay min mawruuhaati aljaahiliyati asaabiqa jaahiliyada iyo gaalnimadii hore waxyaabaha laga dhaxlay waxaa ka mid a innaa wajadnaa aabaa'ana marka lagu yidhaahdo qaala allahu qaala rasuulu war ilaahay sidanuu yidhi rasuulkiisii sidanuu yidhi in la yidhaahdo maya annaku tan maanaan soo gaadhin waxaan caado maanaan lahayn ogow hadda innaa wajadnaa aabaa'anaadii waxba ma dhaanto in marka lagu yidhaha ilaahay baa yidhi aad tidhaahdo maanaan ka soo gaadhin arrinkan aabbayaashayo aabbaha ma daliil buu ahaa awowyadaasa ma waxay ahaayeen ma qur-aan la akhriyay iyo xadiid la soo daliilinayay ahaayeen yacni inaad tidhaahda waxaan maanaan soo gaadhin waa gaalnimada wixii laga dhaxlay ee islaamnimo shaqo kuma leh ruuxa muslimka ah waxaa lagu yaqaanaa samicnaa waatacnaa kol haddii la yidhaha allah yidhi iyo rasuulkiisii baa yidhi inamaa kaana qowla almu'miniina idaa ducuu ila allahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waatacnaa wa ulaaika hum lmuflixuun marka kol haddii lagu yidhaha qaala allahu qaala rasuuluhu hadal kaloo dhammi waa hadhay inaad tidhaahda mooyaane waanu hogaansannay hadal kale kuuma yaal haddii kale iimaankaaga tuhunoo dib ugu noqo waxbaa kaasiya oo ma saxnide waman yuslim wajhahu ila allah waman axadka yuslim u hogaamiye u badhax tira wajhahu wejigiisa macnaha qasadkiisa iyo niyadiisa iyo camalkiisaba u hogaamiya oo u badhax tira ila llaahi alle xaggiisa walxaal huwa isagu muxsinun camalkiisa uu wanaajinayo qofka sidaa sameeya faqad istamsaka allalehe dhab ahaan wuxuu u cuskaday bilcurwa guntintii ama xadhiggii alwusqaa ee adayga badnayd een marnaba u go-ayn wa ila allah alle xaggiisunbuu ahaaday caaqibatu lumuuri arrimaha cidhibtooda dambe oo xagga loo noqonaya waa allah waxaynu hore ugu soo marray suuratu lbaqara iyo meelo kaleba markay aslamaa binafsihaa iyadu toos mafcuulka u gaadho waa bimacna alikhlaas marka ay biwaasidati xarfiljari ku tallowdana waa bimacna alinqiyaad oo wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabi alcaalamiina waa inqiyaad waan hogaansamay laakiin waman yuslim wajhahu aslamo maanta yuslim ilan aslamo ayuu ka yimid oo wajha toos baa ficilku u nasbiyey biduuni waasida mansuubkii binafsihi buu ku gaadhay isagoon xaraf jaar usii marin waa bimacna alikhlaas marka macnaha waa alikhlaasu walmutaabaca qofka camalkiisana badhax tira rasuulkana ku raacee kaga dayda waxa uu samaynayo waa labada shardi ee camalka addoonka lagu aqbalo eh alla ilahe kaasi xadhiggii adkaa een u go-ayn buu qabsaday oon weligii u go-ay waman kafara waman axadka kafara gaalooba falaa yaxsunka yuu ku murugo gelin nebi maxamedow kufruhu gaalnimadiisu yay ku murugo gelin waxba ha ka qoomamoon aduu xilkaagii waad gudato kamaad gaabine ilaynaa xagga yagunbuu ahaaday marjicuhum kuwaa noqodkoogu oo fanunabiuhum dabeed waxaanu uga warrami doonaa bimaa camiluu waxay sameeyeen oo abaalkoodaanu marin waayo ina allaha alle caliimun kii u ogaal badan weeyi bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiin ee quluubta ku qarsoon ilaahay waxau ihi numaticuhum kuwaa anbada ee hanuunkii loogu taag waayey numaticuhum waanu u raaxaynaynaa adduunyada dhexdeeda qaliilan ay zamaanan qaliilan xilli yar inta adduunyada ay nool yihiin dee waa ayaamun macduuda ama qaliilan ay tamtiican qaliilan raaxan yar baanu u raaxayn doonaa uma nadaruhum dabeed waxaanu u dhibaato gelin doonaa oy ku khasbanaan doonaan ilaa cadaabin cadaab xaggii cadaabka oo qaliidin adag oo adduunyada waxoogaa haddii loogu raaxeeyo cadaab daran baa u dambeeya wallaahi lain sa'altahum haddaad weydiiso kuwaa gaalada qurayshada ama ree maka man kumaa khalaqa abuuray asamaawaati samooyinkiiyo waalarda dhulalka layaquulunna waxay odhanayaan oy odhanayaan allah ilaah baa abuuray ciriya dhulba qul waxaad tidhaha nebi maxamedow alxamdu lilaah mahad iyo ammaan dhammaanteed allay u sugnaatay ay calaa qiyaami alxujati calaykum kol haddii laydinka gar helay oo xujadii caddaatay oo afkiinnaba xaqii uu ka soo baxay walow haba ku dhaqmine alla ilaha ilaah baa mahad leh maxaa lagu muxuu ku mahadinayaa dee in laga gar helo xujadii ay ku qumtay oo wax marmarsiyaa berri aanay helay qul waxaa tidhaha nebi maxamedow kol hadday rubuubiyada qiraan alxamdu lilaah ay calaa qiyaami alxujati calaykum alla ilahe rabbaa ku mahadsan xujada korkiina ku oogantay ee afkiina ka muuqatay ilan cadowgaaga haddii xaqi ilaahay afkiisa ka soo saara waa wax loogu mahadnaqo walxaqu maa shahida bihi alacdaaw bal kaba soo guurtaase agaruhum badidoodu laa yaclamuuna garan maayaan ay tanaaqudahum fii daalik isburinta iyo hadalka isbeeninta ay iyagu isbeeninayaan garanba maayaan oo waa maxay isburinta ama isbeeninta hadalkoodu istabcaynaya uu iska hor imanaya dee marna waxay leeyihiin allah cirkiya dhulkaba abuuray marna cid kaley caabudayaan waa tanaaqud oo yacni isburin iyo isbeenin ka weyni ma jirto ilaahay baanay abuuray cid kalena waan caabudayaa wax israaco dee wada socon kara oo la kulmin kara ma aha waase caqli xumo halkay ka gaadheen iyo axmaqnimo lilaahi allah ayuunbay u sugnaadeen maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo walardi dhulalka dhexdooda waxa ku suganba allah iska leh mulkan wa khalqan wa cabiidan yacni mulki ahaan abuuris ahaan addoommo ahaan wax alla waxa ku sugan ilaah baa iska leh cirar iyo dhulalba dhexdooda falaa yastaxiqu alcibaadata fiihimaa hayruhu cid aan markaa alla ahayn in lagu caabudo ma mutaystaan cirarkaa iyo dhulalkaa dhexdooda oo kol hadduu alla leeyahay isaguunbaa mudan keligii in lagu caabudo cid kale in lagu caabudaa gar maayo waa gardarro ina allaha alle huwa alle alghaniyu waa ka ka deeqtoome ka maarmay makhluuqaadkiisa alxamiidu ee la mahadiyo mudanna in loo mahadnaqo walow ana ma haddii waxaa fil ardi arlada dhexdeeda ku sugan oo min shajaratin geed ah aqlaamun qalima ay ahaan lahaayeen waalbaxru baddana yamudduhu u siyaadin lahaa badda ah min bacdihi ay min bacdi nafaadih badahaasi markay dhammaadaanna ay siyaadin lahaayeen sabcatu abxurin toddoba badood oo kale haddii wax allo waxaa dhulka geed ku sugan qalin laga dhigi lahaa qalin ahaan lahaa badaha jiro oo dhanna madad iyo ziyaado looga dhigi lahaa markay dhammaadaan toddoba badood oo kale maa nafidad may dhammaateen kelimaatullah ilaahay kelimaadkiisu may dhammaadeen badaha iyo geedaha dhammaan lahaa laakiin kelimaadka rabbi ma dhammaadeene baaqi bay ahaan lahaayeen ina allaha alla casiisunkii qaalib ee adayg badan weeye xakiimunee xikmad badan waxaa halkan lagu tilmaamay sicatu cilmi illaahi caza wajal cilmiga alleh iyo hadalka alla uu ku hadlayo qadaran wa sharcan waxa uu jidaynayo iyo waxa uu qadarayo iyo kalaamkiisa waxaasoo dhan iyo cilmigiisa guud ahaan wax dhammaanaya inaanu ahayn oo nihaaye iyo gebagababa aanu lahayn waxa tusaale laynoogu tilmaamay waxaynu inaku caqligeenna iyo maankeenna aynu ku garan karro oo ah haddii wax alla waxa arlada adduunyada geed ka baxa qalin laga dhigi lahaa qalin wax lagu qoro wax allo waxa bada-ana khadkii laga dhigi lahaa qalinkaasi khadkii uu qori lahaa ee wax lagu qori lahaa toddoba badood oo kalena lagu soo kordhin lahaa oo kelimaadka alle iyo cilmigiisa ha lagu qore la odhan lahaa waxaasoo dhammi waxay dhammaan lahaayeen kelimaadka alloon dhammaan marka dhammaadba ma leh laa nihaayata licilmi illaah allah waxau ihi maa khalqukum abuurkiinu ma ahaanin makhluuqaadow aadamigii iyo kuwan yacni waxa weeyaan wax weyn isku haystow maa khalqukum abuurkiinu maba ahaanin iyo walaa bacthukum soo bixintiina dambatoona ilaa ka nafsin ay ilaa ka khalqi wa bacthi nafsin naf abuuristeed iyo soo bixinteed oo kale mooyaane wax kale maydaan ahaanin naftaasoo waaxidatin keli ah macnaha dhammaantiin khalqigiinu isku wada taga oo kulligiin abuurkiina aan idin abuuroo dhan iyo soo bixintiina aan idin soo bixin doono oo dhan dhammaantiin maydaan ahaanin abuurkiina iyo bactigiinaasi ilaa naf keliya oo kale mooyaane oo intaan abuuri aan soo bixiyey sida awoodda iyo qudrada alleh halka ay taagantay maa khalqukum abuurkiinu ma ahaanin aadamigii iyo makhluuqaadkiiyo iyo walaa bacthukum soo bixintiinu toona ilaa ka nafsin ay ilaa ka khalqi wa bacthi nafsin ilaa naf abuuristeed iyo soo bixinteed oo kale mooye wax kale ma ma ahaanin naftaasoo waaxidatin keli ah yacni abuurkiina iyo soo bixintiinu may ahaanin ilaa naf keliya abuuristeed iyo soo bixinteeda oo kale mooyaane in allaha alle samiicun waa kii maqal badan basiirun ee arag badan wallahu aclam